sheekh cabdiraxmaan asacdi raxima allahu tacaala beytkan laga bilaabo todobiya labaatan wuxuu ku leeyahay nuqiru biaxwaali alqiyaamati kulliha wama ishtamalathu ddaaru xaqan wanashhadu tafakar biaahaari alcadiimi wamaa xawad mamaalikuhu alcudmaa lacalaka tarshudu alam tara hada aleyla id ja'a mudliman faacqabahu jeyshun min asubxi yatrudu ta'amal biarjaa'i asamaai jamiiciha kawaakibuha waqaadatun tataraddadu alaysa lihada muxdithun mutasarifu alaysa lihada muxdithun mutasarifun xakiimun caliimun waaxidun mutafaridu bala waladii bilxaqi adqana suncaha bala waladii bilxaqi adqana suncaha waawdacaha alasraara lilahi tashhadu wafi lardi aayaatu liman kana muuqina wama tanfacu alaayaatu man kana yajxadu wafi nnafsi aayaatu wafiha cajaa'ibun biha yucrafu allahu alcadiimu wayucbadu laqad qaamat alaayaatu tashhadu anahu ilaahun cadiimun fadluhu laysa yanfudu fadluhu fadluhu laysa yanfadu laqad qaamat alaayaatu tashhadu anahu ilaahun cadiimun fadluhu laysa yanfadu faman kana min garsi ililaahi ajaabahu walaysa liman wallaa waadbara muscidu ilaa beytka lix iyo soddomaad ayaan ku ekeysanayna qaala almualif sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala nuqiru biaxwaali alqiyaamati kulliha nuqiru waan qiraynaa macaashir ahlilxaqi buu ka hadlayaa dadkii xaqa ku sugnaa nuqiru waan qiraynaa biaxwaali alqiyaamati qiyaamada xaalaadkeedaan qiraynaa qiyaamada axwaasheeda iyo xaalaadka qiyaamadu ay leedahay arrimaha kala duwana qiyaamada dhexdeeda dhacaya oo mathalan muxuu ahaa xisaabtiiyoo kale siraadkiiyoo kale jahanamadii jannadiioo kale istaagii ilaahay hortii konton kunoo san la hor istaagayay iyo wax alaale wixii la xiriiriy soo bixi iyo axwaasha ku sugan waa qiraynaa kulliha kullihaa dhammaanteed wama ishtamalathu ddaaru xaqan wanashhadu iyo wama iyo wamaa shay baan qiraynaa ishtamalat ay kulansatay hu maagaas addaaru daartu hoygu daarta aakhira wey alif alaamtaasaa tusinaysa waladdaaru aakhiratu khayr marka daarta aakhiro wixii ay kulansatay na waan qiraynaa xaqan dhab ahaana u qiraynaa wanashhadu waan qirsannahay waan qirsannahay waxa ay wama ishtamalat ddaaru xaqan wanashhadu tafakar biaahaari alcadiimi wamaa xawad mamaalikuhu lcudmaa lacalaka tarshudu tafakar ku feker oo eeg eeg oo fiiri oo u fiirso biaahaari alcadiimi cadiimka allaha weyn aahaartiisa raadadkiisa ku feker ilaahay allaha cadiimkaa min asmaaillaahi waayo cadiime cadiimka weyn weynaha aahaartiisa raadadkiisa calaamaadkiisa ku feker iyo wamaa shay ku feker xawad ay kulansatay mamaalikuhu ilaahay mamlakadiisa mulkiyaashiisa mamaaligta alcudmaa weyn mamaalikuhu alcudmaa mamaaligtiisa weyn jamcu mamaalikuhu alcudmaa lacallaka tarshudu lacallaka waxaad mudan tahay haddaad ku fekertood eed eegto ilaahay weynka badan aahaartiisa raadadku ilaahay ka tegay yani samadii haddaad eegto samada athar min aathaar illaahi waayo yani raad ilaahay ka tegay waayo ilaahay bay ku tusin caza wajal oo samadaa weyninka badan xidigahaas muxuu ahaa nujuumta kawaakibtaas muxuu ahaa dhulkaas dhirtaas muxuu ahaa aayaadkaas haa waxa weeyaan haddii aad muxuu ahaa qofka caqliga laafiyow shayga u arka waxa uu tusinaya guri haddaad aragto si fiican u dhisan oo si fiican loo wanaajiyey oo aada loo qurxiyey oo muxuu ahaa waxay ku tusinaya qofkii gurigaa dhisay inuu yahay qof cilmi badan oo xigmad badan oo aqoon leh oo waxqabad leh ayaad garan lakin haddaa aragto guri kale oo inkastoo lagu leeya waa guri cusub haddana biyuhu biyuhiinu soo daadiyo bilaabay biyuhu hoos kasoo gelayaan muxuu ahaa albaabkii kala fuqay derbigii dabaylu soo kala gelayso qayb dhamaba dhacdaba waxay ogaanaya qofkii dhisay inuusan ahayn muxuu ahaa raadkii qofkii dhisabu ku tusinaya sida wax ka yihiin marka haddaad aragto meel xoola mareen neef geela xoolaa maray raadkii geelaad arki meel baawur maray baawurka taayirkiisii baad arki qof dad meelay mareen dadka cagahoodii baad arki aasaartoodii marka haddaad koonka eegtid koonkii waa aathaarullah ilaahay aathaartiisii wey raadadkii ilaahay subxaana watacaala astaamihii ilaahay uu ka tegiyo waay marka wuxuu lehay sheekhu tafaker ku feker biaathaari alcadiim cadiimka aathaartiisa ku fekeriya wamaa waxa xawad ay kulansatay mamaaliku mamaaligtiisu mamaaliku alcudma mamal mamaaligtiisa weyn yani mamlakaadkiisa weyn waxyaabaha ilaahay leeyahay faraha badan eeg lacallaka waxaad mudan tahay oo dhacaysa tarshudu inaad hanuuntid markaas ay likay tarshudu inaad hanuuntid weliba adoo cilmi ku hanuuntay oon jahli ku hanuunin alam tara hada leyla id jaa mudliman facaqabahu jeishu min asubxi yatrudu alam tara miyaadan arkin arrintii sheekhu biaahaari alcadiimi ilaahayga weyn aahaartiisa iyo aayaadkiisa uu kugu koobo rabaa hadda inuu wax uun wax iyaga kamida ku kala dhigdhigo wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin haadaa kan alleyla ah miyaadan arkin haada leyla habeenka habeenkan maadan arkin id xilli jaa uu yimi id xilli miyaadan arkin jaa uu yimi mubliman isagoo wax dulminaya isagoo wax mugdiyeynayo wax haraynayo mugdiyeynayo miyaadan arkin oo fa acqaba uu ka daba yimid hu habeenkii jeyshul ciidan oo min asubxi waa beri ah yadrudu oo ceyrinaya fa acaqabahu uu ka daba yimid habeenkii jeyshun ciidan oo min asubxi ah subxi ah jeyshkaasoo waxa weeye yatrudu ceyrinaya muxuu ahaa habeenkii ceyrinaya yani habeen miyaadan arkin mugdi ah oo xataa aadan u jeedin gacantaada haddaad taagtid meeshaad cagta dhigay aadan arki karin mugdi ah meel walba waxaa ka daba imaanaa waxau ilaahay ka daba keeni ciidan oo waa beri ah oo iftiin ah oo habeenkii ceyrinaya waa kaa habeenkii mugdigii si cararaaya waa u jeeda waa fakanaya geedkii hooskiisi muxuu ahaa mugdigiyaa sii tegaya iftiinkiyaa imaanaya miyaadan arkin buu kuleeya sheekhu ta'amal biarjaai biarjaa'i samaai jamiiciha ta'amal eeg eeg waa u fiirso dugo waa tafakartii oo kala wey shayga markaad aada u eegta leela marka kor intaad ka eegto oon iska gudubto maaha indhaha xataa markaad ka eegta maawa markaad qalbiga ka eegto aada u ta'amushid haddaad doonto indhaha ku fiirid qalbiga aad ku fiiridid aada suuraysatid waxa weeye khalqiga ilaahay dhirtii iyo midabkeedii iyo muxuu ahaa kala duunaanshaheedii iyo qaabka ilaahay uu abuuray kuwa waxa weeye jiifa kuwa taagtaagan kuwa muxuu ahaa laamaha badan leh kuwa halta laama leh kuwa muxuu ahaa midahoodu midabkaa leeyihiin dhadhankaa gooniya leeyihiin muxuu ahaa qaabkaa gooniya u baxaan cumrigaa gooni ay baxaan waxaas fara midka dhirtii faraha ka bada mirihii faraha ka bateen oo xambaarila midka miruhu ku yaryihiin kaan mirahaba lahayn calaa kullin ta'amal eeg buu yidhi biarjaa'i samaa'i samada kooniheeda eeg hareeraheeda eeg jamiicaha dhammaanteed eeg kawaakibuha ay kawaakibu samaa samada kawaakibteedu xidigaheedu waqaadatun mid shidan wey holcaysa ololaysa mid ololaysa way huraysa way tataraddadu ee laablaabanayso xidigii muxuu ah olaayay waa laablaabanaho waa soo baxa waa dhaca waa soo baxa waa gudbaa waad u jeedaa saas wey bal u fiirsu kuleeyahay samada kooneeda u fiirso weliba xidigaha eeg say u istiimay xidiguhu holcaayaan eeg sheekhu wuxuu yihi alaysa lihada muxdithun mutasarifun alaysa miyaanu ahaan lihaadaa kan miyaanu ahaan koonkaas isaga miyaanu lahayn oo u sugnaanin muxdithun ay khaaliqun mid ahaansiiyey kadib markaanu ahayn mid abuuray muxditkaasoo mutasarifun ku ma maamulaya miyaanu lahayn miyaanu usugnaanin koonkan muxditkaasoo xakiimun xigmad iyo xukun bale wuxuu doonana xukumay shaygii meeshuu ku habboonaana u xukumay xakiimkaasoo caliimun cilmi badan muxditkaasoo caliimun cilmi badan oo koonkaasaa tusinaya cidda dhistay waa alle inuu cilmi badan yahay oo cilmi u baahan yahay samadan bikayri camadin tarawnaha samada in la kor yeelo tiirasna aanay lahayn sidaana ay u weyn tahay cilmiyay u baahan tahay in lagu taago ujeeda cilmiyay u baahan tahay caliimkaasoo waaxidun oo keli ah keligiis ah oo mutafaridu oo keliyoobay oo ilaahay waa waaxid oo koonkan sidaan u weyninka badan sidaan u nidaamsan sidaan u cajiibka hal mubadan badan hal maamula ka badan mutasarif ka badan hadduu koonka maamuli lahaa hal ka badan uu lahaan lahaa hal ka badan wadaagi lahaa waxaa dhici lahayd inuu koonkii fasahaado oo ciddaas wada maamushaa aana isku si wax u wadin wuxuu hal marba allaha ka dhigin markaana u fasahaad iyo uu ka dhaco marka maad maadaama koonkii uu nidaamsan yahay isku dhinac u socdo wax iska hor imaan aanu lahayn waxay tusinee cidda maamushaa hal inuu yahay marka sheekha saga ka jawaab wuxuu yidhi balaa haa buu yidhi yani koonkaanu muxdis buu leeyahay abuuruu leeyahay mutasarif maamuluu leeyahay xakiimun xakiim buu leeyahay caliimun buu leeyahay waaxidun buu leeyahay mutafaridun mid keliyoobuu leeyahay xaq la keliyoobi balaa haa waa leeyahay wayo waladii kiibaan ku dhaartee bilxaqi adqana suncaha waladii kiibaan ku dhaartee adqana wanaajiyey suncaha ay sunca waxa weeye sunca alcaalam caalamkan wanaajiyey samayntiisa wanaajiyey ay khalqahu wanaajiyey bilxaqi xaq ku wanaajiyey ilaahayga xaq koonkan ku abuuran ku dhaartuu leeyahy sheekhu oo waawdaca haa waawdaca oo dhex geliyey haa koonkii al asraara sirooyin geliye wax sir fara badan geliye sir fara badan geliye sir wax fara badan baa ku qarsan koonkii oon la fahmi karin naftiyaa kamida waawdacaha geliyey al asraara sirihi lilaahi tashhadu tashhadu way uqiraysaa lilaahi ilaahay bay uqiraysaa subxaanahu watacaala bala waladii bilxaqi adqana suncaha waawdacaha alasraara lilahi tashhadu waawdacaha geliyey koonkii geliyey alasraara sirihii geliyey lilahi tashhadu tashhadu xaalayta mid uqiraya lilahi ilaahay uqiraya subxaanahu watacaala ay uqiraysa tilmaamaha la sheegay sheekh wuxu wa fi lardi aayaatun liman kana muuqinan wamaa tanfacu alaayaatu man kana yajhadu wa fi lardi aayaatun ay wa aayaatun aayaad baa ku sugan fi lardi dhulkii khabar la hormariyo wa fi lardi dhulkii waxaa ku sugan aayaatun baa ku sugan dhulkiina aayaad wax lagu cibro qaato ayaa ku sugan yuu ugu sugan yahay liman cid buu ugu sugan yahay kaana ahaa muuqina mid wax yaqiininaya wax hubinayo cilmi leh mid cilmi leh oo waxa weeye yaqiinsanayo oo dhulka inta eegay muxuu ahaa ku ta'amulay tafakuray oo u soo baxay dhulka cajiibka ahaa qayb kamidu waa bad qayb kamidu waa qayb qayb waa buur qayb waa god dhulka qayb kamidu waa waa waa guduud qayb waa cadaan qayb waa madow qayb waa dhoob waa qayb waa bacaad qayb waa gawaan qayb waxbaa ka soo baxa dhulkii qayb waa sidib qayb waa dhul cajiiba waaye qofkii marka eega iyo waxaa dhulkii dhulka dushiisa saaran ee makhluuqaadka ku wada nool bad iyo beriba dhulkii wixii dul saaraa dhirtiisii qofku markuu eego wax aayaad ba ugu sugan qofkii wax yaqiininaya wamaa tanfacu sheekhu yiri wamaa maxay bay tanfacu anfacaysaa al aayaadku aayaadku maxay dalaalaadka iyo astaamaha iyo waxyaabaha ku cibro qaataa maxay ku taraysaa man qofkii kaanaha yajxadu kii dafirahay qof dafiraayo xataa shaygii isagoo inuu xaq yahay haddana iska indha tiraya maxay muxuu maxay ku taraya buu yihi sheekhu maxaa aayaddi muxuu ka faa'iidi ha waxba ka faa'iidi maayo qof shay dafiraayo shaygii waxuu ka faa'iidaa male soomaalida qaarkood waa kuwa yidhaha kun kun kun daliil baan haystaa ka akrisa maaha ka adag saasuu ku leey wuu kuu sheegi kun daliil haddaa akriso hataa waxba ka aqsan maayo ku leey marka qof aanba waxba ka aqsana hataa kun daliil haddaa u keento oo hal daliil iska dhaaf qofka xaqdoonka hal daliila ku filan kun haddaad u keento xataa kaa yeeli maayo ku leey kaas marka maxay aayaad ku tare waxba ku tare may sheeko sheego wuxuu leey wa fi nafsi aayaatun wa fiiha cajaa'ibun biha yucrafu allahu alcadiim wa yucbadu wa fi nafsi naftiina waxaa ku sugan aayaatun aayaad baa ku sugan iyadii naftiina aayaad baa ku sugan wa fiiha cajaa'ibun ay wa cajaa'ibun fiiha wa fiiha waxaa ku sugan naftii cajaa'ibun wax la yaab leh wax lala yaabaa ku sugan naftii cajaa'ibu ayaa ku sugan cajaa'ibu ayaa ku sugan cajaa'ibu ayaa ku sugan fiiha cajaa'ibu ayib mafaacil waaye mogta siiratu muntaha aljumuc biha yucrafu allahu alcadiimu wa yucbadu biha ay bisababi nafsi naftii daraaddeed baa yucrafu lagu gartaa allahu allah alcadiim weyn oo wa yucbadu laguna caabudaa yacni naftii baa ilaahay lagu gartaa laguna caabudaa sheekhu wuxuu yidhi laqad qaamat ilaayaatu tashhadu anahu ilaahun cadiimun fadluhu laysa yanfadu laqad xaqiiqdii qaamad way taag way istaagtay alaayaatu aayaadkii astaamihii iyo calaamadihii mucjizooyinkii tashhadu xaalay tahay mid qiraydo annahu inuu isagu alle ilaahun yahay macbuud xaqa ilaahaasoo cadiimun weyn qiraysa fadluhu ilaahaas fadligiisu laysa ma aha yanfadu mid dhammaana ma aha ilaahayga dheeraadkiisa iyo nicmooyinkiisuna wax dhammaana ma aha ujeeda wax dhammaanaya maaha oo waxa weeye dhulkii aada aragtay muxuu ahaa nolosha aan lahayn laga kala cararay dhirtii qallashay baaba'day burburtay hal geeda aanu ka taagnay dadkii ka kala carareen xoolihii ka kala carareen xayawaan ka kala carareen wax habay yaraatay nololaho meesha ka jirin aanay jirin kulaylka iyo hanafa hafka ka baxaya qofka maraaka uu ku oomaayo musan ku dhex dhiman allah wuxuu keenaa caad buu abuuri biyou dhex gelin roobkuu ilaahay si naxariis usoo dejinaa waaya muddo yar kadib subaxiiba roobkii xaladaaba subaxii waxaa la heleeba waxaasoo xayawaan oo kala midab duwan oo haadhaadaaya waxa dhawaq yeelay dhirtiiyo dib usoo noolaanaysa maalin laba maalin saddex maalin joog waxaa arkaya dhulkiioo cagaartay jebiga isbedelaba laa ilaaha illa allah dabaysha maxaa ka caraf badan maxaa dhawaqa ka fara badan dhirta kala midab duwana dhirtu kala cajiib badana waxa miro saaran fara badana waxa makhluuqaad yaacaayo oo qaar haagaya qaar socda qaar godad ka soo baxaya fara badana ha arzaaq waxa weeye halkii geedoo moosaa waxaa saaran intaasoo moosaa saaran kii waxa weeye iskaba dhaaf waa ajiib cajiib waa aayaadka ilaah muddo kadib waa la cuni wixii xoolihii iyo dadkii baa cuni meeshadiiyo ku noqon haddana ilaahay roob kaloo keena intii oo kale intii oo kale intii imise sano intaasoo sano ilaahay baa garanaya dhulku intuu jiray allahu aclam marka ilaahay fadligiisu laysa yanfadu ma dhamaanayo maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq ma dhamaanayo sheekhu wuxuu yidhi faman kaana min karsi ilaahi ajaabahu walaysa liman walla waadbara muscidu faman haddaba qofkii kaana ahaaday min karsil ilaahi macbuudka xaqaa abuurkiisa qofkii ka mid ahaaday ajaaba waa ajiibaya hu ilaahay waa ajiiba walaysa uma sugnaanin liman cid uma sugnaanin wallaa jeesta oo waadbara daba jeediyo xaqii ka jeesta muscidu mid liibaanayo oo guulaysiinayo oo guulaysiiyo u ah na ma jiro marka qofkii ilaahay qarsigiisa ka mida yacni oo ilaahay uu khayr ku beeray wuu ajiibayaa aayaadkaas wuu ajiibayaa wuu yaqiininayaa asraartaas koonka ilaahay u markhaati kacayda subxaana uga markhaati kacaysan inuu yahay muxdis mutasarifun xakiimun caliimun waaxidun wuu ajiibaya qofkiisa jeesto dhegaha ka furaysta aayaadkaas sida nimanka yidhaahda waxaan waa iska dhacay waxaan waa iska dhaceen waxbaa qarxay bug hal maraa wax qarxeen waxaa la yaab kalaha kasoo baxay yidhahdeen waxaa la yidhaha big ban qarax baa mar dhacay haye qaraxi markau dhacay koonkaas nidaamsanaa kasoo baxay haye see waxaas ku dhacay see qarax qarax wax nidaamsan soo usoo saara ya qarax wuxuu bur wuxuu fashahaadiyaa la yaqaanaa iyo nidaam darre wax qarxay goormay wax wanaagsan oo isku toosan oo hagaagsan goormay kasoo baxan marka waa caqligii oo la tactiiliyey way caqligii yaanay ka faa'iideynin ilaahay siiyey oo ku manaystay xujadana looga dhigay marka qofkii marka xaqii ka jeeso iska indhatira sheekhu wuxuu leeyahay maaha muscib ma laha qof guulaysiinaya cid guulaysiinaya ma jirto nacam marka walaalayaal abyaadaas sheekhu wuxuu kaga warramay caqiidada ahlusunna waljamaaca ahlulxaqa ay ka mid tahay nuqiru biaxwaali alqiyaamati kulliha wama shtamalathu daaru xaqan wanashhadu waxaan qiraynaa qiyaamada xaalaadkeeda dhammaanteed iyo wixii ah qiyaamadu daartu hoygu ay kulansatay dhab ahaan waan qiraynaa waana marka markhaati kacayna tafakar biaahaari alcadiimi wamaxawad mamaaliku alcudma lacalaka tarshudu tarshudu ku fekeruu yiri sheekhu oo fiirfiiri oo eeg allaha weyninka badan aahaartiisa eeg aayaadkiisa eeg iyo waxa mulkigiisa uu koobay mulkigiisa weyn waxa uu koobay si aad u hanuuntid marka haddii sheekh wuxuu noo sheegayaa qofka ilaahay aahaartiisa ku fekero aayaadkiisa ku fekera aayaadkii qur-aanka kariimka haddaad ku fekertid ma ujeeda subxaana allah qur-aankii kale aayaadka sharciga haddaad ku fekertid aayaadkii kawnigaa haddaad ku fekertid waa hanuuniga kuleeyahy sheekhu sheekhu wuxuu yidhi alam tara hada leyla id jaa mudliman facaqabahu jeyshu min asubxi yatuldu miyaadan arkin habeenkan marka uu yimaado isagoo mudlim ah sida xaalku yaha miyaad arkin kadibna uu ka daba yimaado ciidan waa beryahoo ceyrinaya habeenkii oo mugdigii iftiin u bedelaya ta'amal biarjaa'i samaai jamiicihaa kawaakibuhaa waqaadatun tataraddad eegou yidhi u fiirso ku feker oo ku tafakur samadan hareeraheeda kooniheeda samada dhammaanteed bal eeg ka koone ka koone eeg samadii xidigaheedii eeg xidigahaas holacaysa shidmaysa oo weliba waxa way taratadi laalaabanaysa alaysa lihada muxditsun mutasarifun xakiimun caliimun waaxidun mutafaridu adou ku weydiiyey mar haddaad eegtay samadii oo talada qaadatay adigu jawaab haddaba jawaab haddaba alaysa lihada muxditsun mutasarifun kaa koonkan miyaanana u sugnaan oo aanu lahayn alla abuuray oo maamula oo xakiima oo caliima oo waaxida oo mutafarida haye ka jawaab balaa jawaab saasay iska noqon balaa haa waladii bilxaqi adqana suncaha waladii kii baan ku dhaartay adqana suncahaa wanaajiyey abuurkeeda samada abuurkeeda xaq ku wanaajiyey oon sudan iyo ciyaar ciyaar iyo macno la-aan aan u wanaajina xaq iyo dhab ku wanaajiyey waa awdacaha alasraara sirihiina geliyey sirihii sirtiina geliyey waxa weeye tashhadu lilah waxay uqiraysaa arrinkaasi ilahay uqire wuxuu sheekh wafi lardi aayaatu liman kana muuqinan dhulkiina waxaa ku sugan wax lagu waano qaato ciddii wax yaqiininaysa wamaa tanfacu alaayaatu man kana yajhadu aayaadse maxay ku tarayaan mucjizooyin ama aayaad dalaa'il iyo astaamo iyo calaamado wax lagu qaataa maxay ku taree qofkii wax dafiraya qofkii dafiraya ogoleynba diidanba waana fi nafsi aayaatu wa fiha cajaaib naftiina waxaa ku sugan aayaad iyo waxyaaba lala yaabo biha yucraf allahu alcadiim wayubadu iyadaa lagu gartaa ilaahayo lagu caabudaa faman kaana min karsi ilaahi ajaabahu ilaahay kuwooda oo karsiga khayrka ku beera qofkii kamid ahaade waa ajiiba aayaadkaas walaysa liman wallah waadbara muscidu wallahu aclam wsala allahu wslam wbaarak cala nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin